الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا baabkii inoogu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa baabu sadaqati can ilmeyiti wa ducaa'i lah qofku markaa kolka uu dhinto intuu dhintay dabadeed waxyaabuhu ku intifaacaya waxaa ka mida ducada loo duceeyo waayahay waxaa kaloo uu ku intifaacayaa dayntii in laga gudo ciddii doontaabaha ka guddo waxaa kaloo uu ku intifaacayaa soomka laga soomo soomkaa rasuulku uhi man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyuhu ma ka nadarka mise waa ka waajibka ah iyo ka nadarka ah labadaba ahlucilmigu way isku khilaafaan kadalika in laga xajo wa kadalik in wax loo sadaqeeyo sadaqadaasna waxaynu idhi ahlulcilmiga qaarkood siday sheegeen waxa soo arooray un sadaqada waladkiisu uu sadaqeeyo taasunbaa soo aroortay inay gaadhayso waaya laakiin sadaqadaa waladka qudheedu waa inaan maaragtay wakti gaara lagu xidhin umuur dee qalad ka dhigaysa iyo bidco iyo munkar na waa inaan lagu darin dadka qaar markay sheeganayaan inay waalidka waxu sadaqaynayaan ay axan iyo fiddo iyo wax la mida u bixinayaan sax maaha waalidkaa wax waad u sadaqayn kartaa goortaa doonto ayaad u sadaqayn kartaa oon wakti ku xidhin oon meel ku xidhin oon wax kale oo markaa dee sharcan munkara raacin sadaqad haddii aada u bixiso way gaadhaysa baabu hanaa'i اnnaasi calى اlmeyiti wuxuu baab u yahay hanaa'i اnnaasi sheegista dadku ay sheegaan cala اlmeyiti meydka ay markaa wax ku sheegaan kelmadda markaa hanaana waa sheegis waxaanay noqon kartaa hanaa xasana wax wanaagsan in lagu sheego la ammaano iyo hanaa sayi-ah wax xun in lagu sheego labadaba way noqon kartaa qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu qaala maruu waxay la soo mareen bijanaazatin janaazay la soo mareen faasnaw calayhaa waxay ku sheegeen khayra khayr qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama wajabat way u waajibtay uma maruu biukhraa haddana mid kale ay la soo mareen faahnaw calayhaa sharan shar bay iyadana ku sheegeen faqaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalama wajabat faqaala cumar bn اlkhaaab radia allahu canhu wuxuu cumar yidhi maa waa maxay wajabat yani wajabat waa maxay maxaa loo jeedaa waxaan u waajibay waa maxay waqaala wuxuu rasuulku yihi haadaa kan waa kii hore ahnaytum calayhi waxaa ku sheegteen khayran wanaag wajabat lahu ljannatu jannada ayaa u waajibtay wa haadaa kan dambana ahnaytum calayhi sharan shar baa ku sheegteen wajabat lahu naaru isna naartaa u waajibtay antum idinku shuhadaau llahi fi lard shuhadadii ilaahay ee dhulka ku sugnayd baa tihiin muttafaqu calayhi waay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku wixii caanka uu ku ahaa in lagu sheegi karo markuu dhinto waa lagu sheegi karaa ahlukhayr hadduu ahaa qof khayr iyo wanaag lagu yaqaanana waa lagu sheegi karaa hadduu shar la wahaana waa lagu sheegi karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii sidaa yidhi kuma qabsane waabuu markhaati fura cidda markaa shahaadadooda la ictibaarinayaana waa dadka ciddan ay ku sheegayaan xoogagaalka u ahe horta taqaanay cidda hee taqaanaye dee xoogagaalka waa weeye sidaa awgeed baa dadka qaar markay leeyihiin u wanaagsanaa dhaha ahlu khayr buu ahaa dhaha yah ee ta noocaas waxa wey dee tana qof ogaayiyo qof kaleba iska dha ahlu khayr buu ahaa ta loo jeedaa ta noocaasa maaha saxna maaha taas shahaadatu zuuru inay noqotaa waa iska dhici karta waay waa ta kale ciddan u markhaati kacaysaana cid miisaankeedu uu sax yahay oo ahlu khayra waa inay tahay oo dee qofkan qiimayn karta oo shahaadada iyo markhaati kaca ahlulfisqiga iyo dadka aan hagaagsanayn dee la ictibaarin maayo waayo iyagu waxay qof wanaagsan u yaqaanaan ka la midka ah qofka ka duwan ee khayrkiiyo wanaaggalana dee mid liitay u yaqaanaan markaa kuwa la ictibaarinaya shahaadadu kuwa maaha waa dadka wanaagsan ahlu cadliga ahlu khayrka ah ee wanaagsan weeye qaala wuxuu uhi wa can abilaswadi abilaswad waxaa laga wariyey waa abilaswad addu'ali magiciisana waxaa la odhan jiray daalim ibnu camar ibnu sufyaan taabici buu ahaa mukhadram ah mukhadram buu ahaa waana sheekhan loo tiiriyo naxwaha cilmiga la idhaahdo inuu dejiyo waadiciisii ugu horreeye uu yahay qaala wuxuu uhi qadimtu lmadiinata madiinaan imi iyadoo xanuun darani ka jiro dadku madhanayaan fajalastu waxaan la fadhiistay ilaa cumara bni اlkhaaabi radia allaahu canhu amarat bihim waxaa soo martay janaasatun janaasaa soo martay faufniya waxaa lagu sheegay calaa saaxibihaa qofkii janaasadaasi lagu siday khayran wanaag qaala cumaru cumar wuxuu uhi wajabat way u waajibtay uma mura biukhraa haddana mid kale lala soo maro faufniya calaa saaxibihaa khayran faqaala cumaru wajabat uma mura biاhaaliثati mid saddexaad baa lala soo maray faufniya calىa saaxibiha shara saaxiibkeed waxaa lagu sheegay shar oo faqaala cumar wuxuu uhi wajabat qaala abulaswadi abulaswad wuxuu ihi faqultu waxaan idhi wamaa wajabat oo maxaa waajibay ya amiira اlmu'miniin amiirkii mu'miniintow waxaan waajibay waa maxay marka wamaa wajabad u fiirso macnaha wajabat waa maxay maxaa looga jeedaa wajabat saasaa macnuu noqonaya qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi kamaa qaala nabiyu sidii nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam ayuun baan idhi sidii nebigu yidhi ayuun baan idhi oo rasuulkaa sidaa loola soo maray janaaso oo sidii xadiidkaa hore ku sugnayd dabadeetana kii wanaagga lagu ammaanay ee lagu sheegayna wajabat buu yidhi jannadaa u waajibtay kii sharka lagu sheegayna wajabat buuhi naartaa u waajibtay markaa rasuulka ayaan arrinkan kaga daydayo sidii rasuulku yihi un baan idhi calayhi salaatu wasalaam ayumaa muslimin muslim kasta oo shahida lahu ay uga markhaati kacaan arbacatun afar qof oo wanaagsani bikhayrin khayr adkhalahu llahu ljannata ilaahay jannada ayuu geliya faqulnaa waxaanu rasuulka ku nidhi wahalaaatun saddexna ka waran qaala wuxuu uhi wahalaaatun saddex qofkay uga markhaati kacaanna waa caynka faqulnaa waxaanu nidhi wahnaani labana ka waran qaala wuxuu uhi wahnaani labana waa sidaa qofkay uga markhaati kacaan uma dabadeetana lam nas'alhu maanaan weydiinin can ilwaaxidi kii keli ahaa maanaan weydiinin rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey marka ee wuxuu ku dayday saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim rasuulkay ku dayin jireen rasuulku ku dayday calayhi salaatu wasalaam waxaanay kutusaysaa shahaadadani inaanay ku gaar ahayn oo aanay ku gaabnaynuun waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal xataa waktigii saxaabada kuma gaabna ee ciddii dariiqii saxaabada raacda ee wanaagsan ee saalixiinina qofkii maaragta ay wanaag iyagu ku arkayeen dee wanaagga way uga markhaati kici karaan daahir ahaan baabu fadli man maata lahu awlaadun siqaarun wuxuu baabu yahay fadliguu leeyahay man maata lahu cidda ay u dhimatay awlaadun siqaarun caruur yaryari oo aan qaangaadhini qofka waalidka ah ee caruur caruuri ay u saqiirtay fadliguu leeyahay baa laga qaadan baabkani uu ku caddaynaya iyo inay markaa u noqonayaan kuwa aakhira u shafaaca qaada wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maa min muslimin muslim ma jira muslimkaasoo yamuutu lahu ay u dhimanayaan halaaatun saddex caruurahoo lam yabluquu aan gaadhin alxintha dembi aan gaadhin aqniya aan qaangaadh noqonoo wakhtigii dembi hadday galaan lagu qori lahaa aan gaadhin ilaa haddiise ay u dhintaan adkhalahu llahu ljannata ilaahay jannada qofkaa wuxuu ku geliyaa bifadli raxmatihi iyaahum naxariistuu iyaga u naxariisanayo fadligeeduu ku geliyaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waxaanay ahlulcilmigu yidhaahdeen bukhaari unbaa soo saaray qaarkoode muslimkuma soo saarin xadiidku markaa iyo axaadiidtan soo socotaaba waxay sheegaysaa qofka dee awlaad yarar ee u saqiirta ee ku sabra inuu fadligaa iyo ajarkaa leeyahy bifadli raxmatihi iyaahum waxaa laga qaatay halkaa awlaadda muslimiintu inay jannada gelayaan waayo suuragal ma aha inuu ilaahay u naxariisto waalidkooda inuu ugu naxariisto fadliga raxmadda uu iyaga ugu naxariisanayo iyagana dabadeeta aan loo naxariisan waayahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa yamuutu uma dhintaan liaxadin qof min almuslimiina muslimiinta ka mida halaaatun saddex saddexdaasoo min alwaladi caruurta ka mid ah waladku waa cid kastoo la dhalay ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado oo fatamasahu ay markaa taabato annaaru naartu yani naartu ma taabato ilaa taxillata alqasam dhaarta furisteeda mooyaane muttafaqun calayh fatamasahu aniga saasuu i qoro fabu halkaa dhigay aye nuskhadaha qaarna wuxuu qorayaa laa tamusuhu annaar tuu sharaxayaa sharaxuna waa taa muxuu idinka idin qorayaa ya waa garta macnuhu waxa weeye qofka muslimka ah ee saddexdaa caruurtii ay u sagiiraan qeydkaa xadiidka horena uu la socdaa lam yabluqu lxintha caruuroo dhan maahe waa kuwa aan qaan gaadhin qofkaa naartu ma taabato ilaa taxillata alqasam furistii dhaarta mooyaane yani dhaartii ilaahay dhaartay inay dadku naarta ku wada aroori doonaan un wixii halkaa ka soo gaadho mooyaane si kale naartu u taaban mayso qaala wuxuu uhi wataxillatu lqasami qowlullaahi tacaalaa wey hadalkuu rabbi yidhi weeye wain minkum ilaa waariduha idinka mid ma aha axad hadduuse idinka mid yahay ilaa waariduhaa wuu ku aroori doonaa naarta wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatma maqdiya uma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jihiya qaala wuxuu uhi walwuruudu wuruudkaa ilaahay halkaa ku sheegee dadkoo dhamme inay naarta ku aroorayaan uu tilmaamaynaa wاlcubuuru calى الsiraai waa gudbista jidka siraad laga gudbaayo wahuwa isaguna jisrun biriish weeye mansuubun la dhigay calىa dahri jahannama jahannamo korkeeda caafaana allahu minha ilaahay haynaga badbaadiye marka taxilatalqasam kaasuu wax ka soo gaadho mooye taxiladuna oo furista weeye furista dhaarta wax ka soo gaadho mooye si kale naari u taaban mayso waxaa haddaba ahlulcilmigu ay isweydiiyeen laba masalo labadaba aayaddan halkay dhaartu kaga jirtaa wa in minkum ilaa waariduha marka waxaa ahlulcilmiga qaar yidhahda way qadarantay oo wa in minkum halkaa ka horeysay ku qadarantah wallaahi in minkum ay axadun ilaa waariduha bacdi ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya eh waxa dhaarta laga fahmayaa dhaarta hore ay ku cadfan tahay aayaddane oo aayadaha hore ay ku cadfan tahay ayaa dhaari ku jirta fawarabbika lanaxshurannahum wاshayaaطiina uma lanuxdirannahum xawla jahannama jiihiya soo waro kolkaasa aayaddanna ay halkaa aayaadka kusii xiga ka mid tahay marka dhaartu waa taa hore ay ku cadfan tahay baa dhaara bacdu ahli اcilmina waxay yidhaahdeen wain minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatma maqdiya halkaa kaana alaa rabi kaana calىa rabbika xatma maqdiya halkaasaa dhaar laga faa'iidaysanayay qaarkood waxay yidhaahdeen dhaar cadba looma jeede waxaa loo jeedaa arintaa adagee ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan gooyey inay sidaa u dhacayso calaa kulli xaal qasamku ee aqwaashaasaa la sheegay wuruudkan aayadda ku jirana laba qowl ba ahlulcilmigu ku leeyihiinoo qowl waa kan wain minkum ilaa waariduha oo wuruudka loogama jeedo dukhuule waxaa looga jeedaa marista ee jidka siraad korkiisa la marayo bacdi ahlilcilmiga ka mida ayaa sidaa maray waay bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen wuruudkan la sheegaya waa dukhuul oo qof kastaaba naarta wuu geli doonaa hase yeeshee dadkii ilaahay jala wacalaa ugu talagalay inay ku gubtaan oo ay dee dhibtana way ku gubanayaan dadkii ilaahay ugu talagalay inaanay waxba yeelinna waxba yeeli maysa iyagoo markaa ka badbaaday bay dhaafayaan sida ilaahay uu yidhi uma nunaji aladiina taqow wanadaru الظaalimiina fiiha jihiya sidaa awgeed baa xadiidka umu mubashir ee صaxiixa muslimka ku soo arooray markii rasuulka ay weydiisay xabsi yani aayaddan waa yahay wuxuu ihi sawka ilaahay yihi uma nunaji aladiina taqow dadka ilaahay ka cabsaday waanu ka badbaadinayna qaala wuxuu uhi وعan abi saciidi الkhudriyi radي اllahu canhu qaala jaءat imra'aة haweeney baa u timi ilىa rasuuli اlaahi rasuulka ilaahi salى اllahu عalayhi wasalam umu sulaym waa lagu sheegay oo anas hooyadii ahayd cid kalena waa lagu sheegay faqaalat waxay tihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow dahaba الrijaalu raggii baa la tegey bixadiiika xadiidkaagii raggii ayaa la tegey oo raggii un baad wuxu dhigaysaa aad la joogta aad wacdiyeysaa iyaga maaragta fajcal lanaa noo yeel min nafsika ay min awqaati nafsika wakhtiyada naftaada ee kuu gaarka a nooga yeel yowman maalin yoomka oo na'tiika fiihi dhexdiisa aanu kuu nimaadno oo tucallimunaa aadna barto mimaa callamaka allah wixii ilaahay ku baray wax ka mida aadna barto waayahay qaala wuxuu ihi rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam ijtamicna isu yimaada yowma kada wakada maalinka caynkaa iyo caynkaasa isu yimaada faاjtamacna way isu yimaadeen faataahuna nabiyu nebiga ayaa u yimi salى اllahu عalayhi wasalam facalamahuna wuxuu baray mima calamahu اllah wixii ilaahay uu baray isaga wax ka mida ayaanu baray uma qaala dabadeetana wuxuu ihi maa minkuna idinka mid ma aha min imra'atin haweene imra'adaasoo tuqadimu horraysiinayso oo ay macnihii ka horeynayaan alaaatan saddex min alwaladi caruurta ka mid ah yaryar ee aan qaankaadhka ahayn ilaa t haddii ay jirto kaanuu waxay noqdaan lahaa iyada waxay u noqdaan xijaaban xijaab bay uga noqdaan mina naari naarta waay oo naxariista ilaahay iyaga u naxariisanaya fadligeeda ilaahay iyada naarta kaga xijaaba wa qaalat imra'atun haweeney baa tidhi wahnayni labana ka waran ay wamaa xukmu thnayni laba xukumkooduna muxuu yahay wa qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalama wahnayni ay wa xukmu thnayni laba xukumkoodna hee kadalika waa saasoo kale oo tallaba ay u saqiiraanna iyadana naartay xijaab uga noqonayaan muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani waa xadiid fawaa'id badan meelaha imaamu lbukhaari ku soo aroorinayana kitaabulcilmi baa ka mid a isagoo u deliishanaya dumarka in loo samayn karo maalin gaarahoo la wacdiyo ama wax loo dhigo masalada dumarka in loo sameeyo meelo gaaro wax loogu dhigo iyo waktiyo gaara in maaragtay la wacdiyo ama wax loo dhigo ama loo muxaadireeyo xadiidkana asal u ah waaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa fadliga ay leedahay caruurta yaryar ee qofka ka horeynaysa u saqiiraysa xadiidkana rasuulku dumarka markuu la hadlaayey ayuu u sheegay arrintan oo wuxuu uhi maa min kunna min imra'atin haweeney ma jirto bushaaradaasuu ugu bushaareeyey markaa dabadeeto bushaarada noocanna macnaheedu maaha inay iyaga ku gaar tahay oo raggii aanay la wadaagayn bal ragguna wuu la wadaagayaa fadliga noocaasa sidaa labadaa xadiid ee horeba aynu ku soo aragnay oo midna lafdigiisu wuxuu ahaa maa min muslimin midna laa yamuutu liaxadin min almuslimiina buu ahaa markaa ragguna wuu la wadaagaa laakiin wuxuu maaragtay dumarka gaar ahaan ugu sheegay waayo xaaladan iyagunbuu la hadlaayey dumarunbuu la hadlayey kolkaa rag lamu hadlahayn waata kale dumarku had iyo jeer ragga way ka beer nugul yihiin oo way ka qalbi jilicsan yihiinoo musiibada iyo dhibaatadu markay timaaddo way ka nugul yihiinoo inay sabri waayaan oo ay qaylqayliyaan oo waxyaabahaasay maaragtay loo filaan u yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka dumarka marka iyaga si gaara loo wacdiyayo in waxyaabo quseeyo oo ay u baahan yihiin oo baahi weyn ay u qabaan loo sheego waayahay qaala wuxuu uhi baabu lbukaa'i wuxuu baab u yahay in la ooyo iyo walxusni in la murugoodo walkhawfi baa nusqadaha matbuuca uu idiin qorayaa laakiin walxusni baa asalka kitaabkaa ku sugan baa muxaqiqu leeyahay cinda almuruuri marka lasoo maro biqubuuri adaalimiina daalimiinta qubuurtooda iyo wa masaaricihim meelaha ay ku dhinteen yaa ee markii jihaad lagu leynayey jihaadka yacnii meelii la dhigay lagu laayey ama dee geeriduba ay ugu timi ee ilaahay ku halaagay iyo wa idhaari liftiqaari ila allahi tacaala in la muujiyo baahida ilaahay jala wacalaa loo baahan yahay lagana baqanayo iyo wa taxdiiri in laga digtoonaadoo la yska ilaaliyo min alghaflati mooganaanta can daalika arrinkaa waxa weeye laga mooganaado oo iyadoo meelihii ilaahay gaalada ku halaagay iyo meelihii kuwa daalimiinta xabaalahoodii iyo meelihii cadhada ilaahay ay ku soo degtay la maraayo in layska mooganaado arrintaasoo layskaba ciyaaro ama dalxiis iyo iska laga dhigta waxyaaba caynkaasa yaa oo sawiro laysla dhaco waa in arrinta noocaasa aada iyo aada looga digtoonaado qaala wuxuu uhi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ku uhi liasxaabihi asxaabtiisa yacni wuxuu ujeedaa lamaa wasaluu markay gaadheen alxijra xijra meesha la ydhaha markay gaadheen oo diyaara hamuudda ahay waakii reer hamuud la odhan jiray ee ilaahay halaagay markii ay dileen hashii nebi saalix mucjisada ahayd ee ilaahay u soo saaray halkii lagu halaagay markuu maray ama markuu gaadhay dheh oo meeshaasina xijrigaasina waxa weeyaan meel u dhaxaysa madiine iyo shaam uun bay ahayd xagga waktigana waxay ahayd duulaankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam tabuuk la odhan jiray markuu qaaday sanadii tobnaad ayay ahayd marka xaggaasuu qaaday madiine waqooyigeedaasi dabadeetana halkaasuu sii maray halkaa markay gaadheen baa wuxuu rasuulku yidhi oo asxaabtiisii uu ku yihi laa tadkhuluu ha u gelina calaa haaulaa'i almucadabiina kuwan la cadaabaya ha u gelina ilaa an takuunuu baakiina idinkoo ooyaya mooyaane fain lam takunuu haddaydaan ahayn bakiina kuwa ooyaaya falaa tadkuluu calayhim ha u gelina laa yusiibukum ay lianlaa yusiibakum si aanu idinku dhicin ma asaabahum wixii iyaga ku dhacay muttafaqu calayhi wixii ku habsaday si aanu idinku habsan marka dadka noocaasa marka aad maraysaan meeli lagu halaagay ooyo oo ka fikira dadka xaqa khilaafo caaqibadooda markaa waxa weeyaan ciribta xune adduun iyo aakhiraba ay mudanayaan oo ooyo oo ku cibro qaato oo idinkoo xaalkiinu sida aanu ahayn ha u gelina si idinkana cadhada ilaahay aana idinku dhicin oo halaaggii ku dhacay aanu idin qabsan waay oo waxaa iska suuro geliba karta qofka muslimba haadee hadduu ku dheeldheelo oo meelihii nooca ahaa xaaladdaa rasuulku sheegay ku mari waayo ya oo uu iska qafladaysnaado inay arrintaasi la sii durugto oo dabadeetana xumaantay samayn jireen oo kale uu sameeyo oo taasi dabadeeta sabab ay u noqoto oo halaaggii ku dhacay inuu isna qabsado wa fii riwaayatin riwaayaad kalena waxaa ku soo aroortay qaala inuu rasuulku yidhi qaala inuu yidhi saxaabigu dheh lamaa mara rasuulullaahi rasuulka ilaahay markuu soo maray sala allahu calayhi wasalama bilxijri meeshaasi xijri la yidhaahdo markuu soo maray qaala wuxuu uhi laa tadkhuluu ha u gelina ha gelina masaakina aladiina dalamuu anfusahum kuwii naftooda dulmiyey guryahooda ha gelina yacnii naftooda ku dulmiyey gaalnimada iyo rusushii ilaahay usoo diray beeniye an yusiibahum maa asaabahum ay khashyata an yusiibakum inuu idinku dhaco iyadoo laga baqanayo ma asaabahum wixii iyaga ku dhacay ilaa an takuunuu inaad tihiin mooyaane baakiina kuwa ooyaya idinkoo ooyaya mooye ha u gelina kuwaas uma dabadeetana qanaca wuxuu daday rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ra'sahu madaxiisii buu daday oo uu hagoogtay wa asraca sayra socodkiina wuu dedejiyey xataa ajaaza ilaa uu ka tallaabay alwaadi toggii ilaa uu ka tallaabay oo meeshii lagu halaagay uu hore u dhaafay soo ma aragtid ilaa uu hee hore u dhaafay marka saasoo kalea loo baahan yahay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam arrintaa qowlkiisa iyo ficilkiisaba waa ku muujiyey laakiin in laga dhigto meelo markaa iska dalxiis ahoo lagu dalxiiso oo haddii allaba kuu roon yahay la yska joogo lagu qafladoobo lagaba yaabo ilaah in lagu caasiyo ta noocaasi waa mid aada iyo aada uga fog sharciga weeye kitaabu aadaabi safari wuxuu kitaabu yahay aadaabta safarka yacni kani waa kitaab lagu caddaynayo axaadiidta ku saabsan aadaabta safarka safarka waxaa la yidhaahdaa qaطcu lmasaafa masaafo in la jaraa la yidhaahdaa waxaana safarka safar loogu bixiyey liannahu yusfiru can akhlaaqi الrijaal dadka akhlaaqdooda ayuu caddeeyaa baa la yidhi oo qofku waxa weeye marka uu safar noqdo waxaa laga yaabaa waxyaaba uu qarsanayay markii uu nagaa inay ka soo baxaan ma garata waxaanu ka mid yahay safarku meelaha dadka lagu barto in qofkan aada loola dhaqmo iyo in lala safro iyo in lala jaaro iyo waa arrimaha qofka saani loogu barto waa soomaalidu maxay odhan jirtay jabadna ma jabad ma la gasha oo jid ma la marto jidiin ma la cuntay bay odhan jireen soo maha waaye markaa aadaab fara badan buu leeyahay axaadiid badan oo ku saabsan aadaabta safarkuu leeyahay axkaamtiisana mualifku ilaahay godka ha u nuuray halkan uu ku soo aroorinaya waxaanu aadaab fara badan oo aadaabta safarka ka mid ah alimaamu nawowiyu kaga hadlaayo oo kale raximahu llah kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaahdo almajmuuc sharxu lmuhadabka aad buu ugu taxay aadaabtiisa iyo meelo kaleba baabu istixbaabi اlkhuruuji yowma alkhamiisi wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey in la baxo maalinka khamiista iyo wa istixbaabihii awala nahaari maalinta gelinkeeda hore in waxa weeyaan markaa la baxo sunaynta la suneeyey can kacb bni maliki radia allahu canhu ana nabiya nabigu salى اllahu alayhi wasalama kharaja uu baxay fii gaswati tabuuka duulaankii tabuuk yowma alkhamiisi maalin khamiisuu baxay wa kaana yuxibu waxaanuu ahaa midoo jecelan yakhruja inuu baxo yowma alkhamiisi maalinta khamiista inuu safar ka bilaabuu jecela mutafaqu calayhi wa fii riwaayati fi صaxiixayni riwaayad kaloo saxiixaynka kuso ku soo aroortayna waxay ahayd laqalamaa kaana rasuulu llahi waxa yarayd intuu rasuulka ilaahay ahaa salى اllahu alayhi wasalama yakhruju mid baxa ilaa fii yowmi اlkhamiisi maalinka khamiista mooyaane lafdigan sheegaya horta xadiidkan hore waynagii usoo maro baabu tawba waynagii kusoo maray xadiidkii dheeraa kacb bni malik laakiin lafdigan sheegaya maalinka khamiista inuu rasuulku bixi jiray bukhaariga ayuunbaa la gaaray muslimka kumuu soo aroorin bay idhaahdaan ahlulcilmigu wallaahu aclam sunanimada markaa maalinka khamiista in la baxo waxaa laga qaadanayaa xadiidkan sida looga qaadanayaana waxa weeye arrinkaa rasuulku wuu jeclaa wakaana yuxibu an yakhrujaha yowma alkhamiis wakadalika waanu samayn jiray oo aad buu safarkiisa u bilaabi jiray maalinkaa khamiista haddii markaa qofka ay u fududaan weydo maalinkaa khamiista inuu safarka bilaabana maalmaha kale ilaahay buu iska bilaabaya qaala wuxuu uhi wa can skr bni wadaacata alkhaamidiyi صaxaabiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaasi ana rasuul اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi allaahuma baarik liummatii fii bukuuriha allaahuma ya allahu ilaahayow baariku barakee liummatii ummadayda fii bukuurihaa kalahaadeeda ilaahayow u barakee ya oo gelinkaa hore ay kacayaan ee dabeeta ay soo shaqaysanayaan ee arsaaqsi ay u helaan u dhaqdhaqaaqayaan ilaahayow u barakee bukuurkuna waa min albukra bukraduna waa qadwadiio waa gelinka hore in la socdo subaxa hore gaar ahaana dee qadwadasaynu soo marray waxaa la idhaahdaa socodka inta udhe waktiga udhaxeeya kolka waagu beryay ilaa cadceedda soo bixisteeda intaa udhexaysaa la idhaha bukraduna waa la mid waay wa kaana wuxuu ahaa idaa bacaa marka uu rasuulku diraayo sariyatan guuto aw jeyshan ama ciidan bacahahum wuxuu diri jiray min awali nahaari maalinta gelinkeeda horuu diri jiray wa kaana sakrun sakrina wuxuu ahaa waa saxaabiga eh taajira nin ganacsada abuu ahaa wa kaana wuxuu isna ahaa yabcau ee yursilo mid dira tijaaratahu ganacsigiisa wuxuu diri jiray awala nahaari maalinta gelinkeeda hore oo wixii uu meel kale u iibgeynaayo ama uu dhoofinaayo gelinkaa hore ayuu markaa saari jiray fa ahraa kolkaasuu hodanoobay wa kahura maaluhu xoolihiisina way bateen fa ahraa qof hodan uu noqdo markaa xoolo badan rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu xadiidkani waa xadiid xasana buu sheekhu yidhi sanadkiisana dacfi baa ku jira laakiin duruq buu leeyahay duruqdaasi oo kolka laysu geynayo tilmaamaysa xadiidku inuu sugan yahay oo asal leeyahay alimaamu alalbaniyuna isagu waabuu saxiixiyey waxaa laga yaabaa markaa likarati duruqihi inuu u saxiixiyey waa garta xadiidku duruq buu leeyahay marka xadiidkana waxaa laga qaadanayaa gelinka hore maalinta gelinkeeda hore in la baxo safarkii la bilaabo haddii ay suuro gasho baabu istixbaabi طalabi rifqati la baabu istixbaabi طalabi الrufqati wuxuu baabu yahay sunnaynta la suneeyey qofku ciduu la rafiiqu raaca inuu dalbo waay mise arufaqa buu qoraya ya muxuu dabdinaya ya waa gartay halkaa waynu la hubin doonaa insha allah xarakadeeda iyo wa ta'miirihim calaa anfusihim wa ta'miirihim calaa anfusihim iyo inay markaa amiir u sameeyaan calaa anfusihim wa ta'miirihim iyo inay u caleyma saaraan ay amiir uga dhigaan calaa anfusihim nafahooda waaxidan shaksi yutiicuunahu ay adeecaan qofku markuu safraayo waxaa fiican inuu raaco dad kale oonu keligii tegin laba qof wax ka badani markay israacaanna waa inay mid ka mida amiir ka dhigtaan labadaa arrin oo labadaba axaadiidtu ay sheegtay oo ka mida aadaabta safarka ee weliba aadka u qiimaha badan ayuu baabkanna u guntay mualifku raximah اllah qaala wuxuu uhi وعan ibni cumara radي اllahu canهuma cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday isagiyo abihiba qaala anahu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waslm low ana اnaasa haddii dadku yaclamuuna ay ogaan lahaayeen min alwaxdati kelinimada ma aclamu waxaan ka ogahay hadday ka ogaan lahaayeen oo dhibah maa saara muu socdeen raakibun qof musaafiri bileylin habeennimo waxdahu ay munfaridan xaalow keligii yahay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey waayah xadiidkani markaa wuxuu tilmaamayaa keli in la socdaa inaanay fiicnayn oo arrin aada looga wanaagsan yahay ay tahay waxaa rasuulku ka og yahayna waxa weeye calayhi الsalaatu wasalaam waa dhibtay leedahay kelidu waayo qofku markuu keligii yahay ee uu dabadeeta safro ama uu dariiq maro fog wax kastaa ku iman kara geeri baa ku iman karta xanuun baa ku iman kara baaloosaa ama mid saraa ku saydi kara cadow baa la kulmi kara dee markaa qofkii keli ahaana waxaa dhici karta dhibaatooyinka caynkaasa inaanu ka dabaalan karin haddii laakiin ay mid ka badan yihiin waxaa dhici karta dee way iskaashanayaan oo dhibaatadaa inay ka dabaalan karaan baa dhici karta maa saara raakibun raakibna hadda wuxun baa loo jeedaa mid musaafir ah oo qofka musaafirkaahi ama waxa fuushanaado ama ha lugeeyee kelidii inuu socdaa waa mid aan fiicnayn hase ahaatee caadadooda ayaa waxay isaga badnaan jirtay qofku markuu safraayo dee waktigaa hore may lugeyn jirine waxbay fuuli jireen daabad waxbay fuuli jireen marka taa caadadoodu ay u badnayd unbaa la cabiraye maaha qeyd la leeyahay qofku hadduu lugeeyo waa iska caadi maaha qeyd maaha qaala wuxuu uhi wacan camr bni shucaybin camr ibni shucayb waxaa laga wariyey can abiihi abihi wuxuu ka wariyey can jadihi radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam silsiladaa in badan baynu soo marray araakibu ka keliye keligii markaa safraya shayطaanu shayطaan weeye musaafirka qurah ee keligii safraya shayطaan weeye waraakibaani labada safrayaana shayطaanaani laba shayطaan weeye wa halaaثaةu saddexduna rakbu jamaaco weeye iyagu rawaahu abu dawuud wtirmidiyu wanasaa-iyu biasaniida صaxiixa waqaala tirmidiyu xadiiثu xasanu xadiidkana waa xadiid isaguna sugan marka la eego sixadiisa waa xadiid markaa sanadkiisu uu xasan yahayoo sugan weeye ahlucilmigaa uu sheegayaana wariyey waay haddaba maxaa looga jeedaa ka keliya safraya waa shaydaan bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa shaydaan baa la socda ay macahu shaydaan shaydaan baa weheliya mar hadduu keligii safraayo waayo shaydaankaa kelida ka helaaye waxaa kaloo ahlulcilmiga qaarkood ay ku fasireen macnuhu waxa weeyaan shaydaanka wixii shaydaanku uu samayn jiray oo kale ayuu samaynaya shaydaankaa cidlooyinka iyo meelaha iska mara sidiisii buu samaynaya markaa waa lagu shabahayaa wallaahu aclam waa halaaثatu rakbun laakiin hadday saddex gaadhaan way iyadu fiican tahay oo inay kaba sii bataan baana u wanaagsane saddex hadday gaadhaan maaragtay maaha iyagu shayaadiin ma noqonayaan marka xadiidkana macnihii xadiidkaa hore sheegay ayuu sii xoojinayaayo keli waa inaan lagu socon xataa laba waa inaan lagu socono saddex iyo wixii ka badan in la isku raacaa fiican ayaa markaasaa si wanaagsan la ysu kaashan karayaayo wixii yimaadana dee maaragtay la yska dhicin karayaa qaala wuxuu uhi can abi saciidi waabi hurayrata radia allahu canhuma qaala waxay dhahdeen qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam idaa kharaja halaaatun saddex marka ay baxaan fii safarin safar marka ay u baxaan falyuamiruuha uga amiir dhigaan aad axadahu midkood midkood ha uga amiir dhigaan midkood amiir ha ka dhigtaan xadiiثu xasanu rawaahu abu dawuuda biisnaadi xasanin waa xadiid xasana weeye abu dawuud baa sanad xasana ku wariya alimaam اlalbaniyuna uu صaxiixiyey xadiidku markaa isku soo duuduba waa xadiid sugan weeye waay waa xadiid sugan weeye waxaan u tilmaamayaa dadkaa musaafiriintii hadday saddex gaadhaan iyo wixii ka badan mid iyaga ka mida waa inay amiir ka dhigtaan iyo guddoomiye waxaan u hagaajinayaa markaa shu-untiiyo arrimaha safarku isugu dubaridaya goorta la guuraayo goorta la degaayo sida wax loo goorta wax la cunaayo sida wax loo habaysanaayo adigu shu-untiiyo umuurta ku saabsan arrimaha safarka ayaa waxa weeyaan ay amiir uga dhiganayaan waayah waanay adeecayaan oo wixii ku saabsan umuurtaasi safarka way ku adeecayaan oo weliba inay ku adeecaan waajib bay noqonaysa dee macsiyana cidnaba lagu adeeci maayo taa waa la yaqaana waay way adeecayaan marka waxaa lagu adeecaya iyo imaanadiisuna waxay ku saabsan taha baanu shu-unta safarka sidaa ogeed haddii uu wax kale ka hadlo oo aan safarkaa ku saabsanayn waxaa ahlulcilmiga qaar ku tusaalay hadduu idhaa kabaha ii soo qaad ama kabaha iga ii qaad ya dee qofkii waajibkuma aha inuu markaa ku adeecaa wixii safarka shu-untiisa ka baxsan waxaanay amiir ka dhiganayaan qof fiican oo saaxibu ra'yi ah oo de ay waxa weeyaan ku doorteen inuu hawshaa ka bixi karaayo imaanadiisaasina intay shaqaynaysaa intaa ay safarka ku jiraan bay shaqaynaysaa mar alla marka ay soo noqdaan automatically buu u dhacaya ma fahamte addaba waaye waxaan halkaa yaro baraarujinayaa sharcigu wuxuu sheegay labadaa imaarun buu sheegay safar dadku markay yihiinna inay amiir samaystaan umuurta shanigaa iyo umuurta safarka u nadaamiya oo iyaga qudhoodu jamaacadii wada socotaa dhowr amiir ma samaysan karaan midun bay samaysanaya dadku markuu negi yahayna hal imaarun baa sharcigu sheegoo la ogoliyey ma garata halkaa imaarun buu sharcigu sheegay safar haddii la yahayna waa mid xadar marka la yihina hal imaaro laakiin iyadoo dadku aanay safarba ku jirin oo ay negi yihiin imaarooyinkan faraha badan iyo amiiradan badan ya ta noocaasi waa bidco qarnigii afar iyo tobnaad timi weeye oo aan dadka muslimiinta hore u aqoonin imaarada noocaasi xadarka lagula imanayo imaarooyinkaa faraha badan hal imaaruun baa la ogoliyey imaarada la ogolyayna waxa weeye dadka muslimiinta ah asalku waa in meel qura looga taliyo ta noocaas hadday suuro geli weydana dee meel walba ciddii u talisa ee ka madaxweynaha ah ciddaasunbaa amiir ka ah qofka muslimka ah ee waddankaa iyo qaaraddaas iyo meeshaa ka madaxda ah madaxweynaha loo yaqaano kaasunbaa ka amiira mana bannaana amiirkaasi waddankaa haysta halkuu doonaha ka talinaya ama halkan ha ka talinaya ama meelaha kale waddamada muslimiinta ha ka talinaya imaarooyin in laga hoos samaysto ya oo la ydhaha arrintaa dacwaddaanu ku faafinaynaa ma bannaana haadaa laa yajuus ma garata kuwii doonay arrintaa inay bannaystaanna way wadeen way wadeenoo ilal aana wax daliilaho arrintaa ay ku bannaynayaan may keenin markaa lama daymoonayo وعن بن عabاس رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi khayر الصحاabaةi dadka صaaxiibadaa waxa ugu wanaagsan arbacaة afar baa ugu fiican aلصaxaaba imika صaxaabadii rasuulka loogama jeeda asxaabtii baa loo jeeda وkhayru sarاayaa guutooyinkana waxa ugu wanaagsan arbacu miئaة afar boqol oo nin in la saaro wa khayru ljuyuushi ciidamadana waxaa ugu wanaagsan arbacatu aalaafin afar kun oo nin inay ka koobnaadaan ugu yaraan walan yuqlaba loogamana adkaan loogamana adkaanayo itnaa cashara alfan laba iyo toban kun oo nin min qilatin yaraan darteed loogama adkaanayo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu xasan buu ku sheegay tirmidi laakiin xadiisku waa xadiis saxiixa weyn alimaamu اlalbaniyu raximah اllah uu saxiixiyey xadiisku waa xadiis saxiixa sheekh walan yuqlaba itnaa cashara alfa min qilatina mar hadday laba iyo tobanku ciidanku gaadhaan yaraan loogama adkaanayo laakiin dee sababo kala looga adkaan karaa sida inaanay ikhlaaskoodu wax ka sii ahaayeen ama inaanay maaragtay nadaam lahayn ama cidda wadatiyo hoggaanku inuu ka xun yahay ama in waxa weeyaan qalbigooda wax qaldani ku jiray dee adigu calaa kulli xaal asbaab kale waa looga adkaan karaa baabu aadaabi safari wاnuzuuli wاlmabiiti wاnnawmi fi safari wuxuu baabu yahay aadaabta safarka iyo wanuzuuli degitaanka iyo walmabiiti hooyashada iyo wanawmi seexashada fi safari safarka lagula yimaado iyo waistixbaabi sura sunaynta la suneeyo in la guureeyo warifqi in loo turo loo dhibriyo bidawaabi xoolaha lagu safraayo ee la wato wa muraacaati maslaxatiha iyo maslaxadeeda in la ilaaliyo iyo wa amri man qasara fii xaqihaa bilqiyaami bixaqihaa farista la faraayo qofka ku gaboodfala dawaabta iyo xoolaha safarka lagu wato xaqeeda qofka ku gaboodfala farista la faraayo bilqiyaami bixaqihaa xaqeeda inuu ka soo baxo oo uu dhaqaaleeyo hagaajiyo neefkan oo uu daajiyo oo uu biyo siiyo oo uu ilaaliyo oo uu goor wanaagsan kaxeeyo oo uu meel fiican mariyo wa jawaazi lirdaafi cala daabati iyo bannaanid ay bannaan tahay in daabad la ysfangaloo la wada fuulo idaa kaanat tutiiqu daalika haddii arrinkaa ay karaysa weeye umuurtaasoo dhan baa baabkana u guntan yahay umuurtaasoo dhan ayuu baabkanina u guntan yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama idaa saafartum marka aada safartaan fi lkhisbi wakhtiga barwaaqada ah fa actuu siiya alibila geela xadahaa dheefteeda min alardi dhulka ka siiya oo daajiya weeyi oo sida lagu fasiray meel baadla hadday idinla marayso waxa weeye daaqaa ay u baahan tahay ee dariiqa hareerihiisa ku yaalla ha iska cantuugto waidaa saafartum fi ljadbi markaa abaar ku safraysaana faasricuu calayha sayra socodka u dedejiya wabaadiruu bihaa niqyaha u dedejiya ee haddii allaba kuu roon yahay ee dhuuxeeda waidaa carastum markaa habeenkii degaysaan meellaa faijtanibuu ariiqa waddada la marayo iskaga fogaada inaha maxaa yeelay waddadu duruqu dawaabi dawaabtiiyo waxyaabaha dhulka socda iyo bahalaha ee waddooyinkooda weeyi waay wa ma'wa alhawaami saasoo kale hawaamta iyo masaska iyo bahalaha waa halka ay dee yimaadaan ee ay ku laydhsadaan bileyli habeenkii rawaahu muslim xadiidka inta dambena waxay sheegaysaa habeenkii markaa meel doonaysaa in uhoyataan waddada ha u hoyanine iskaga durka waayo waddadu waa duruqu dawaaba bahalaha mara had iyo jeer bahaluhu habeenkii gaar ahaan bahalahan daalinka ahi waddooyinkaa way maraan inay dee xoola iyo wax soo lumay iyo wax dayacan iyo wax ka helaan darteed way maraan markaa iskaga durka wa ma'wa lhawaami hawaamtuna waa bahalahan dhulka dul soo socda ee dadka qaniinade marka iyaguna had iyo jeer habeenkii iyaga qudhood way soo maraan waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid a bahalaha hoose qaarkood waddaday habeenkii jiifsadaan waddada dadku ay marayaan kolkaasaa markay sanqarh maqlaan soo sanqarhaysa ay u diyaargaroobayaan kolkaasaa hadday u suuro gasho qofkaa ama neefkaa xooli markuu cagta ku ag joojiye dhag ay kaga siinayaan ay ku saydhayaan qaniyada soo ma aragtid marka habeenkii meelahaasay iyaguna yimaadaan oo ay ku laydhsanayaan iskaga durka weeyi waayah qaala wuxuu uhi macnaa acطu libila xadahaa min alardi ee irfuquu bihaa u turo weeye fi sayri socodka ugu turo oo aayara oo socodka ugu gaalgaala litarcaa si ay u daaqdo fii xaali sayrihaa markay socoto mar haddii meel barwaaqaahoo baadla a maraysaan marka aa wadataan kolba ha iska yaraa cantuugto daaqaa iyo baadkaa ilaahay saaray dabeetana ha iskala kaa socto kolba inta iska yaraa cantuugto afka intaa ka garaacdaan dabada ha kaga dhicina wa qowluhu yidhi niqyahaana huwa bikasri nuuni wa iskaani lqaafi wa bilyaai lmuhanaati min taxt wa huwa lmukhu dhuuxa weeyi u ilaaliya markaa neefka xoolaha ah dhuuxiisa iyo macaantiisa weeye haddii abaari ay jirto macnaahu macnihiisuna waxa weeye asricuu biha la dhaqsada xataa tasiluu ilaa gaadhaan almaqsida meesha ku socoteen qabla an yadhaba intaanu tegin mukhuhaa dhuuxeedu iyo macaanteedu intaanay neefka tegin min danki sayri juhdiga iyo dhibaatada ee socodka intaanu ku tegin aanay macni ku xumaan socodkaa dheer ay gelaysa mar haddii abaar la marinayo ha dhaqaajiya weeyi oo hore u geeya halkaa ku socoteen wa tacriisuna annuzuulu fi leyli habeenkii in la dego weeye marka aadaabtaa badan ee cajiibka ah ayaa halkan ku sugan haddaba waagaa hore dee xoolaha inta badan lagu safri jiray iminkana waxaa lagu safraa gawaadhiba aada loo isticmaalaa iyo dayaarada iyo waxyaabo kale lagu sakraa oo ilaahay jala wacalaa uu ummadiisa u yasiray marka haddaad baabuur ku safraysana see qudhiisu dhaqaaluu kaaga baahan yahy soo maaha inaad shidaalkiisii hagaajiso oo aad saliidihiisii iska eegto oo aad ijiinkiisii iska jeegarayso oo aad taayiradiisa iska eegto oo aad iska hagaajiso aanad naftaada u halaagin isagu dee waa biro waxba maaragta noqon maaye laakiin si aanaad adigu isu halaagin ee dadka kula socdo iyo cid kalena aanad u galaafan eeg waa inaad asbaabtii qaadato ood gaadhigii iska sii eegto ood iska hagaajiso ood taayirada usii eegto ood ijiinka u eegto oo wixii xun aad iska mar haddaad safar ugu baxayso waa inaad iska sii eegto ma garata qadarka ilaahay waa halkiisao kolleyba lama dhaafi kara eh laakiin waa inaad adigu asbaabta qaadato weyood la timaado ar ma garata وعن أبي qتاadةa رضي الله عنه qال wuxuu uhi kاna رasuuل اللhi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa slى الlaهu عaليهi وasلم إida kana fيi sفri sفر marka uu ku jiro oo facarasa bilayli habeenkii uu dego iddajaca wuxuu u jiifsan jiray calaa yamiinihi midigtiisa wa idaa carasa marka uu dego qubayla subxi salaada subax in yar ka hor markuu yaro degana nasaba wuxuu taagi jiray diraacayhi labadiisa suxul buu kor u taagi jiray wa wadaca waxaanuu dhigi jiraa ra'sahu madaxiisa calaa kafihi baabacadiisuu dul saari jiray oo sidaasoo kale ayuu markaa waxa weeyaan u dul saarayay oo muu jiifsanahayna sidaas yani dhinaca sidaa dhulka umuu wada dhigahayna sidaasoo kale ayuu u taagayay suxullada waay saanay hurdadu ula tegin rawaahu muslim qaala alculamaau culimmadu waxay idhaahdeen inamaa nasaba wuxuu u taagayey diraacahu suxulkiisa lianlaa yastaqriqa fi nowm si hurdadu waxa weeyaan aanay maaragtay ula tegin oo aanay dee waxa weeye u wada qabsan oo fatafuuta aanay uga tegin salaatu subxi salaada subax fatafuuta aanay u dhaafin salaatu subxi salaada subax can waqtihaa waqtigeeda aw can awali waqtiha ama waqtigeeda ugu horeeya marka qaabkaa ah diyaar garowga ayuu waxa weeye u yar jiibsan jiray oo uu indhaha isu yargelin jiray waay qaala wuxuu uhi wacan anasi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi calaykum waxaad laasimtaan biduljati guuraynta laasima guuraynta markaad musaafiriinta tiina socotaan socod ku jirtaan guuraha laasima guuraha fa ina alarda maxaa yeelay dhulka tutwa waa la soo duubaa bileyli habeenkii oo waa laysu soo dhoweeyaa rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasani xadiidku waa xadiis saxiixa imaam lalbaniyuna u saxiixi qaala wuxuu uhi aduljatu duljadu asayru fi leyl habeenkii in la socdaa duljada laydhaha marka marka aad safar ku jirtaan habeenkii had iyo jeer waa in la socdo wax ka mid ah haddaba dhulka habeenkii waa la soo duubaa maxaa looga jeedaa waxaa lagu fasiray xaqiiqa ahaan baaba loo soo duubaa habeenkii dhulka ya waxaa kaloo lagu fasiray maya eh ee dhulku waa iska intanuune laakiin habeenkii socodkaa fudud oo safarka habeenkii la wadaa uu ka fudud yahay ka maalintii oo dee bacad iyo axa ma jiraan marka habeenkii adigoon isogeyn baad dhul badan jaraysaa soo ma aragtid sidaana waa loo fasiray laakiin sidii horaa xoog badan oo ilaahay maaragta dhulka waa xaqiiqatan waa lasoo duubaya sida ilaahay usoo duubayana isaga ayaa og oo xadiid alimaamu alalbaniyuna uu jaamicu saxiixa ku sheegaayo oo uu saxiixinayo ayaa waxaa ku soo arooray habeenkii maaragtay socda waayo ilaahay malaa'ig buu leeyahay habeenkii dhulka usoo koobta dadka waxa weeye soconaya xadiid macnihiisu sidaa yahay oo sugan baa jira marka xadiidkaasaa tafsiirka hore xoojinaya inuu صaxiix yahayna inoo sheegaayo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxkam wbilahi tacaala towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifd illahi tacaala waricaayatih waaakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online